بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo saddexaad min suurati almaa'ida qaala allahu tacaala inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqadaca aydiihim waarjuluhum min khilaaf aw tuqadaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard dalika lahum khizyun fi ddunyaa walahum fi laakhirati cadaabun cadiim hadda waxaa laynoo tilmaamaya kuwa hudaacu dariiqa ah ee waddada jira ee dadka dhibaateeya ama u humbaalleeya oo waddada lala mari waado waxa diintu ay ka tiri qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innamaa jazaau ladiina kuwii abaalkoodu wuxuu ahaado oo keliya yuxaaribuuna allaha ilaahay la dagaalamaya iyo warasuulahu rasuulkiisa se ilahay ula dagaalamaya yuxaaribuuna awliyaa allah ilaahay awliyadiisa iyo muslimiinta ay la dagaalamayaan iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam kuwa abaalkoodu waxa weeyaan ilaahay rasuulkiisa la dagaalamaya oo wayascuuna soconaya fil ardi ardada dhexdeeda fasaada ardada dhexdeedana fasaad yaa soconaya ama fasaadan mufsidiina xaalay yihiin oo maxay fasaadku yihiin dhiigag bay daadinayaan kuwa abaalkoodu waxa weeye an yuqataluu in la laayo weeye aw yusallabuu in la salbiyo weeyaan aw tuqadaca in la jarjaro weeye aydiihim gacnahooda iyo waarjuluhum lugahooda min khilaafin xaalay ahaadeen kuwa la isweydaariyey lug iyo gacan isweydaar ah in la jaro wey o amase yunfaw in laga eriyo weeyaan min alardi dhulka in laga eriyo wey kuwa hudacu dariiqa an yuqatalu siiqada maarata mubaalaqada in la laalaayo wey waaxid bacda waaxid midba mid dabadii in la dilo wey ataqtiil atafciil an yuqataluu tanna waa la mid aw yusallabuu in la salsalbiyo weeyaan hadday dad laayeen inta waddada galeen xoolana aysan qaadin waa la laynayaa aw yusallabu in la salbiyo wey hadday dadna laayeen xoolana qaateen waana la layn waana la salbinayaa salbigu waa maxay markii la dilay kabacdi baa meel saatiira loo saarayaa loogu callaqayaa saddex beri ha yaalla ummaddu ha aragto qof kastoo faldembiyeed rabay inuu sameeyo ha ka cararo inuu faldembiyeedkii sameeyo kii yaantii dhowto waddada galay oo dadka baaba'shay meydkiisi waa isagii halkaa yaallay saddex beri tiirkaas waa iyadii laga lulay aw tuqadaca waa in la googooyo weeye aydiihim wa arjuluhum gacnahooda iyo lugahooda min khilaafi si isweydaara min khilaafi xaal isweydaar ay tahay waxa weeyaan gacanta midig iyo lugta bidix so isweydaar maaha labadii midigtaa la wada aadi maayo sidaa isweydaarkaabaa loo goynaya tan waa qudacu dariiqi sariqadii tuugadii caadiga ahayd maaha isku mar baa labadan la jaraya midigta iyo bidixda halkaa horaa laga goynaya sidaa markii loo galo maxaa haray aw yunfaw min alardi dhulka waa in la dhaafiyo wey laga kaxiyo la tarxiil lagu sameeyo meel kale loo ciiliyo magaalada yaqaaneen iyo meesha yaqaaneen meelaan ahayn marka ciddii wax dishay waa la dilin ciddii wax dishay xoolana qaadatay waana la dilin waana la salbin qofkii xoolo kaliya qaatayna waa kuwaan la leeyahay aw tuqadaca aydiihim wa arjuluhum min khilaaf xoolo kaliya qaateen isweydaar baa loo goynaya aw yunfaw min alardi baa kuwa hadhay waa in la tarxiiloo dhulka laga kaxiyo waa ma dadka dadna ma layn duunyana ma qaadan laakiin dadkay u humbaaleeyaan oo cabsi geliyaan wadada inta galaan waxale kuwii beladahaaba caawa wadada ku jira ama maanta wadada lagu arkay lama mari kare ayna ka daaye xagga aan ka laaban waxa waddadii baa looga go'a waxna ma layn waxna ma qaadan kuwa markii la soo qabto aaggaanoo dhan waa laga kaxaynayaa waddan kale iyo magaalo kalea laga tuuraya culimmada qaar baa waxay leeyihin maya ow yunfaw min la ardi waxa weeyaan waa la xiraya xabsi baa la gelinaya ilaahay wuxuu yidhi daalika midkaas iyo abaalkaas lahum xaalow iyaga u ahaaday icraabo badan baa jireen khizyun waa dul daalika kaas qabarkii khizyun waa dul lahum xaalow iyaga u ahaaday khizyun waa dul khizyigaasoo ka sifee fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ahaaday sidaa in loo galo waa dulli adduunyada dhexdeeda ah oo iyagu ay leeyihiin walahum iyaga waxa u ahaaday fil aakhirati aakhirana cadaabun cadaabkaasoo cadiimun weyn iyadoo saan loo galay bay cadaabku weynaana leeyihin ilaa culimahaaba waxay ku leeyihiin qofkan haddii hadda la qisaaso xataa dadkan inay noolaadaan oo dadku qisaasta ku kala badbaadaan oo dadkii wax laga dilay qalbigoodu daawoobo waa loo qisaasaye hadhowtii cadaabkiisa aakhirana waa ka dambeeya amar diidadii iyo dhibaataduu sameeyey maye xadiid baa soo arooray saxiixoo qofkii inta dembigan gala adduunyada looga gooyo kafaaray u tahay kafaaray u tahay ee kuwaani kuwa aan islaamka ahayn oo gaalada ah hadday gaaloobeen ama xalaalaysteen horta waa sidaas lahum fi dunyaa khizyun dalika lahum fi lahum dalika lahum khizyun fi dunyaa walahum fi laakhirati cadaabun cadiim hadday xalaalaysteen ama gaalo yihiin iyagu waaba sidaas haddaysan toobad keenin cadaabta la geeyo waa sidaas waxaa la tilmaamayaa dadka noocaasa sidaa markii loo galo cid dambe oo waddo gasha ama dad ku laysa ama dunyo qaadata ama dadka cabsi gelisa lama arkayo hal maroo saa la sameeyey ama ciqaabkaa la mariyey bay kaga go'ayaan intaasi kaga tegaya ow yunfow min alardigaas in meesha laga dheereeyo wey wuxuu kaloo noqon karaa in la xabsiyo imaamu maalik wuxuu leeyahay waaye jeelka in la dhigo adduunka waasiciisaan qofku naacawda haysta inta laga kaxeeyo meeshaan ciriiriya jeelka waa in lagu tuuro jeelashu waa meel sahlan maaha waa meelo khatara wey waa iyadii ninkii shaacirkaayo kuwii jeelka ku jira mid ka mid aha wuxuu yidhi kharajnaa can اdunyaa wa can wasli ahliha adduunyadii iyo ehelkeedii la xiriirkeedii waa ka nimid falasnaa min alaxyaa'i walasnaa min almawtaa mana noolin mana aanan dhiman dadkii noolaana ka nimid nafna nagama dhicin jeelka ku jira idaa jaa'ana asajaanu yowman lixaajatin kuwa jeelka haya markay maalin noo yimaadaan cajibnaa waaba yaalnaa ay noo soo galaan lawardiyayaal iyo waxaasaa jeelashu leeyihi waqulnaa waxaan dhahnaa jaaa haadaa min addunya alla ninkaan adduunya ka yimid waradaha waddanka iyo magaaladii meel waasaca ka yimid baan dhahnaa yidhi waa ku diinaa iyo meeshay ku jiraan iyo khatarta ay ku jiraan buu ka sheekaynaya taasi wataa waxaa kaloo jira aayaddan sababu nusuulkeeda iyo arrinka ay ku soo degtay waxaa la tilmaamay sida xadiidka uu warinaya anas binu maalik radi allaahu canhu niman kooxa oo reer curaynaa laba qabiil bay ahaayeene reer kucliyo reer curaynay ahayd nimankaa kooxda ah siddeed nin bay ahaayeen labadaa qabiil bay ahaayeen nimankaasaa waxay yimaadeen nebi maxamed bay u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina magadiine markay yimaadeen bay ku xanuunsadeen oo ku daltabayoodeen waxaa wax ku dhacay magaalada hawadeedii bay la qabsan waayeen caloolweynaad iyaa ku dhacay waa ku malaariyoobeen oo kale nebigu wuxuu yidhi orod geelaygaas sadaqadaay oo halkaa jooga u taga markaa u tagtaana caanaheedana cabba geela kaadidiisana cabba caanaha iyo kaadida geelaas baa xanuunkan daawo u ah cabba waa yeeleenoo meeshiibay tageenoo labadiiba waa cabbeenoo waa biskooday markii maqaarkooda iyo jirkooda iyo caafimaadkooda soo noqday bay waxay dileen geela nebiga ninkii la joogay bay dileen calayhi salaatu wasalaam geel meel jooga wuxuu ahaa dhalay oo shan iyo toban neef ninkaas yasaaru nawbi baa la dhihi jiray ninkii waa la dilay ayladhaan baa timid oo nebigi waxaa u yimid war degdega nebi allow geel waa la dhacay ninkiina waa la dilay nebigu ciidan ba ku saaray labaatan nin oo fardooley ah oo nin la dhihi jiray kurzubnu jaabir alfihri uu hogaaminayo baa laga daba dira nin geel la ordaya nin faras ka ordaya waa kala dheereeyaan mogta nimankii waa loo tagay waa la soo qabtay nebigu wuxuu yidhi gacnaha iyo lugaha la jiro dariiqdan indhahana masaamiira lagala dhico meel shiilaxaar oo dhagaxyada madmadowa kulaylka badan oo madiina dhinacyadeeda ku yaallana hala dhigo goshaas ilaahay naftu ka dhacayso oo maxaa saan loogu gala waa ciqaabka u darnaa oo la sameeyey maxaa saan loogu gala iyagaa ninkii sida ku sameeyey qaabkay ninkii u dileen ilaa markay dileenna waa iyagii qodxa indhaha ka geshay waxaa la yidhi iyagana ha loo galo tabtii baa la mariyey geeliina waa laga soo dhigay iyagoo almaa almaale biyo biyole ilaa meeshu waana kulayl waana dhigbaxayaan baa meeshaas waxaa la dhigay dhagaxaas madmadow oo kulul gosha ah aayaddaana soo degtay innamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah hawshu saasay u dhacdo ilaahay wuxuu yidhi walahum iyaga waxa u ahaaday fi laakhirati cadaabun cadiimun baa u ahaaday ila aladiina kuwii mooye taabuu toobad keenay min qabli an taqdiruu aad kadhaan horteed calayhim dushooda intaa iyaga awooddaan oo aa qabataan ka hor kuwa toobad keenay war maxaa qaadcu dariiq idinka dhigay war waxaan ka toobad keenay iyagoo aan la qaban oo dawladdu qaban oo ciidanka muslimiintu qaban xumaanna sameeyey kuwa soo noqday mooyaane oo isu soo dhiibay kuwa mooyaane inta kale saasaa loo samaynaya kuwaan mooyaane kuwaan maya faclamu ogaada an allaha ilaahay afuurun dhaafid badana inuu yahay raxiimu naxariis badana bas kuwaan xuquuqdu waa labo kuwaan qudaac dariiq ah waxna waa xaq ilaahay waxna waa xaq cidday wax yeeleen xuquuqdii ilaahay waa ka dhacday kuwaan way isu soo dhiibeen iyagoo aan la qaban laakiin haddii la qaban lahaa xataa dadkay wax ka laayeen hadday cafiyaan oo dhahaan dadkii nala ka laayey waa cafinay waa la laynaya taxatumu qatli waxa la yidhahdo dilkoodaa lagama taxatumaya khasab noqonaya marka dilkii khasabka noqonaya meesha hadda waa ka baxaya mar haddii isu soo dhiibeen dadkay laakiin wax ka bi'iyeen iyo iyagii baa ishudhan war waxbaa naga layseen oo xoolaha naga qaadateen haddaad toobad keenteen waa fiicantiine dee wax iyagina sii ahlan wasahlan halkaasa wada hadal ka furmaya laakiin awal iyagoo waxaana loo haysabaa marnana dawladdu waxa la lahaa ma cafin karaan mar haddaysan isu soo dhiibin aa la soo qabtay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo ittaquu llaha ilaahay ka yaaba wabtaquu waxaad dalabtaan wabtaquu waxaad dalabtaan ilayhi ila allahi ilaahay intii ka ah alwasiilata wasiila dalba weeyaan dhowaansho ilaahay wax loogu dhowaado dalba wabtaquu ilayhi alwasiila ilahay ciqaabkiisa horta ka baq diintu waa labo awaamirtoo la qaato iyo nawaahidoo laga tago nawaahidii wixii laysku diiday waa maxay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha ilahay ka yaabo xumaanta ka fogaada wixii awaamirahaana wabtaquu dalba ilayhi ila allah alwasiilata dhowaansho wax ilaahay loogu dhowaado taqarub ila allah daaca a ilaahay u dhowaataan la imaada wajaahiduu jihaada fii sabiilihi ilaahay waddadiisa ku jihaada lacallakum waxaa mudantihiin tuflixuuna inaad liibaantaan taasna halkaasaa loo dhig qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay low anna lahum iyaga hadduu u ahaan lahaa low anna lahum iyaga hadduu u ahaado maa fi lardi ardada dhulka maa fi lardi ardada dhexdeeda waxa ahaaday jamiican xaalo yahay wax allaale ardadoo dhan waa koonkoo dhan waxa dhex yaal hadday u ahaan lahaydoo helaan iyo wa milahu oo macahu ah mid la-eg oo kaa la jirankiisa ah kuwa gaaloobay wax allaale waxa khayraad iyo barwaaqo iyo batrool iyo baaziin iyo dheeman maa fi lardi waxba kala tirinba magacyo hau sheegin ilaahaybaa maa fi lard buu yidhi ma tirin karnee wax allaale wix ardada dhexdeeda ah iyo wax la-eg haddii loo dhiibo ay heli lahaayeen liyaftaduu say iskaga furtaan bihi kaas naftooda min cadaabi yowmi alqiyaama maalinka qiyaamada cadaabkeeda say iskaga furtaan oo naftooda ugu badbaadiyaan maa tuqubila laga aqbali maayo minhum xaggooda iyagu waa isku furan lahaayeen koonkao dhan waxa yaal iyo wax la eg laakiin laga aqbali maayo maa tuqubila minhum laga aqbali laga yeeli maayo furasha ma jirno aakhiro wey walahum waxaana u ahaaday cadaabun baa u ahaaday cadaabkaasoo aliimun xanuun badan baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala ta hadda u fiirso cadaabun aliim waxaa la tilmaamay way sii socotaa yuriiduuna waxay doonayaan markay naarta galaan an yakhrujuu inay ka baxaan min annaari naarta holaca naarta markay naartu karkadho oo kar dhaafto sida maarata weelka wax lagu karinayo hadduu kar dhaafo wixii u daadiyo naarta holaceedii markay afka naarta kusoo dhowaadaan oo kar dhaafaan bay yuriiduuna waxay doonayaan an yakhrujuu min annaari inay ka baxaan wamaa hum manaysan ahaanin baa ilaahay leeyahay bikhaarijiina minhaa kuwa ka baxaya marna ka bixi maayaan walahum waxaana u ahaaday cadaabun baa u ahaaday cadaabkaasoo muqiimun daa'im ah joogto ah weeyaan aan go'aynin allayidhi gaalka maalinta qiyaamada markii la keeno waxaa la dhahayaa dhulka muggiis oo dahab ah wax kale iska dhaaf haddaa haysan lahayd naftaada ma ku furan lahayd kaasoo dhahayaa nacam kaasaa waxaa la dhahayaa waxaa lagaa codsaday wax ka sahlan dhul muggiisoo dahaba inaad bixiso wax ka sahlan baa adduunka markaa joogtay lagaa codsada oo maxay ah ilaahay inaada u shariig yeelino ilaahnimadiisa qidhid fa abayta waa diiday fa yumaru bihi ila naar kaasaa naarta loo amraya lagu tuuraya ilaa gaaladu kelimaddaa laa ilaaha ila allahu muxammadu rasuulullah ama ashhadu an laa ilaaha ila allahu washhadu anna muxammadan rasuulu llah waa diidan yihiin wax kasta waa kala culusta ma ogola waxa intaasoo sahlan baa lagaa dalbaday waana diida bes waa xadiidkii imaam bukhaari warinayay qoladaasna halkaas baa lagu tilmaamay kuwa gaaladaa iyo ciqaabka ay la kulmayaan halkaasaa lagu sheegay waxay ka dhigan tahay inaysan marna badbaadayn baa la caddaynaya waxaa la gelayaa kuwo kaloo wax qaadqaado oo laadarina oo tuugo ah tuug kuwaas baa hadda halkan laga hadlaya ciqaabka la marinaya iyagana sida adduunku nabad u noqdo dadkan waxaa wax loo qisaasayaa waxaa kuwa muxaaribiinta saas loogu samaynayaa waxaa kuwaan hadda aan gelayno saariqiinta saan loogu samaynaya nabad baa dhacays amni baa dhacay bulshadaana waxay ku noolaanayaan xasilooni dukaamado furan baa laga seexanaya cid wax qaadanaysa male qof kasta alaabtiisa bacyaro inta saa u saara saa uga dhaqaaqaya bes qofki u dhaqaaqa wuxuu og yahay waxa ku dhici doona haddaba fiiri ilaahay wuxuu yidhi wasaariqu midka tuugga ah wasaariqatu gabadha tuugadda ah yaa labadaa qolo faqdacuu aydiyahuma dee mayaa looga qabri karaa waa masalo nuxaadu ka hadlaan wasaariqu wasaariqatu wasaariqu xukmu saariqi wasaariqati tuugga ninka ah iyo gabadha tuugadda ah xugunkoodu maa yutlaa calaykum waxa dushiina lagu akrinayo weeye homeeye waxaas waatana faqdacuu waxaad goysaan aydiyahumaa gacnahooda jumladan dalabiyada intaa qabar uga dhigi lahayd taa usoo qadaro faqdacuu aydiyahumaa gacnahooda jara hadduu nin yahay hadduu gabar yahay farqi ma kale leh jazaa'an liajli jazaa abaalmarin darteed laga abaalmarinayo bimaa kasabaa wixii ay kasbadeen oo sameeyeen oo xumaa nakaalan liajli nakaalin mafcuulun liajli baan ka dhigay waxa weeye ciqaabid darteed oo min allaahi ilaahay xaggi ka ahaatay ciqaabo kalena waa jiraan sidaa u gala wallaahu ilaahayna casiizun waa mid qaaliba xakiimun ilaahay mid xakiima weeyaan subxaana wa tacaala oo magafaada shay kasta meesha u laaqa allaha dhiga wey waxaa la yidhi waxaa halkan la hormariyey ninkii wasaariqu ninka tuugaa baa la yidhi gabadhi waa la gadaal marji zinada markii laga hadlayana gabadhaa la hormariyey azaniyatu waxa weeyaan gabadhaa la hormarshay zaaniyadaa la hormarshay halkaana saariqa ninkii baa la hormarshay waxaa la yidhi xagga waxqaadqaadka iyo waxadidda raggaa ku daran inta dee nin tuuga iyo inta gabar lagu arkay kee badan dee raggaa ku badan oo wax aan maaragtay uu qalbigooda ku adagiy oo ku dhiirasho badan dhinacaa kalena zinada oo qofka dumarka xaggiisa ka timaada labada iyadoo wada foolxun waa sii foolxun tahaye dhankaasna waxaa la leeyahy waxaa loo hormarshay dumarka qaarkood baa ku darnaansho badan azaniyatu wazani wey sidaanaa kuwaana loo goynaya waxaa la tilmaamay azaniyatu wazani fajliduu kulla waaxidin minhuma aayadda labaad suuratu nuur qolaba marka noocay ku darnaayeen baa la hormarshay waxaa la yidhi imaam alasmaaci baa maalin aayaddan akhriyay wasaariqu wasaariqatu nin reer baadiyo aan qur-aan aqoon baa dhinac fadhiyey asmaaci markuu aayadda gebagabaynaya wuxuu ku soo horiyey wallaahu kafuurun raxiim meeshuu ka dhihi lahaa in allaha kafuurun raxiim buu wuxuu yidhi meeshu waxaan leeyahay uu kusoo gebagabayn lahaa wallaahu casiizun xakiim buu wuxuu kusoo gebagabeeyey wallaahu kafuurun raxiim sahwibay ka ahayd dee qur-aanku waa uu gafi waaye acraabigii baa wuxuu yidhi kalaamu man haada warka aad akriday cidee bay hadalkeed yaa yidhi waxaa akhriday soo yidhi waa kalaamullaahi dee qur-aan baan akrinayaa buu yidhi soo yidhi laysa hada bikalaamillahi ilahay hadalkii maha waxaa akhriday acid ku soo celi bay markaasaan ku soo ceshay bay markaasaan inta markii dambe baraarugay baan yidhi wallaahu casiizun xakiim baan ku soo horshay soo yidhi nacam hada kalaamullahi kaasaa hadalka ilaahay kaasaan idhi ataqra'u lqur'aan oo adigu ma qur-aankaa taqaanaa reer baadiyow soo yidhi laa may qur-aan ma aqaan bay soo yidhi xaggee baa ka ogaatay annii akhdaat inaan gafay oo aayadda meesha waxaan ku horshay aysan ku horsamin xaggaa ka garat soo yidhi yaa haadaa waraadheh kaanow kanow ninkaadaanow caza ilaahay qaalib buu noqday ilaa wallahu casiizun baa leeyi ilaahay qaalib weeye koow faxakama deedna waa xukuma faqadaca waa goy casiiz qaaliba weeyo waxa weeyaan xakiim ah marka qaalib noqoshadaas xugun buu riday waxa weeye gacnaha goyaal faqdacwuu goy gacnaha la goyo amar hadduu marka kafuur raxiim aayaddu ka horsamayso walow kafara hadduuba dhaafi lahaa waraxima lamaa qadac faqdacu aydiihuma inta la yidhi wallahu kafuuru raxiim laguma horin kareen ilaahay baaba kafuur raxiim oo naxariis badan iyo gacnaha jara maba lagu horin kara buu yidhi maba dhici karto gacanihii saasaa loo goynaya markii gacantaa la gooyey hal qofoo gacanta la gooyey baa koonkoo dhan iyo intaasoo ummadood iyo shucuub iyo dowladood nabad ku helaya markay ogaadaan kii gacanta la gooyo in la ciqaabayo hadda ka hor baa nin baa wuxuu yidhi niyahow shiikhow mar allaale markaan gacantaada go-an arko dareen baa igala ilaa qof gacan go-an kuwan tuugtaa waxay tuuganimada iskaga daynayaan astaan baa idinku hari doonta weligiin gacanta idin go-an waxaa la dhahayaa waa gacantii waagow xaday oo hebel wax ka xaday loo gooyey wakaa weligeed calaamad baa la soconaysa way iska daynayaan xanuunkaba taasaa ka daran calaamadda haras wuxuu yidhi niyo gacantaan go-an markaan arka waxaan isdhahaa maxaa ku dhacay ninkaan waxbuu mar qaada taasoo yar waraada haddaa waxaa mooda ee ahaan lahayd midigta ay go-anaan lahayd gacanta ay go-an waa bidixdii sooma ogin haddii anta waxaday laygoyn lahaa gacan midigtaa la jari lahaa laakiin hadda meesha ay go-ani waa waa bidixda ilaa midigtaa la horgoynayaa marka sidaasaa dareen kaaga baxaya saa ula soco gacantaa marka markiisaa loo gooyo amnigaasaa dhacay ka waran haddii tuugta la xiro waa laga hadlayaa oo hadhow la soo daaya gacangoyntaba laga daayo daawo ma la helayaa iyo nabad maya baa laynoo sheegi doonaa soo socosii horta aayaadkan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faman taaba qofkii toobad keena min bacdi dulmihi dulmigiisii ka bacdi oo tuuginimadii ka noqda wa aslaxa camalkiisii wanaajiya iyo caqiidadiisaba faina allaha ilaahay yatuubu calayhi waa mid ka toobad aqbalaya ina allaha ilaahayna afuurun waa mid dhaafid badan raxiimu naxariiseesha badan halkaasay gelaysaa afuur raxiim alam taclama waadan ogeyn ana allaha ilaahay lahu ilaahayna uu ahaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo walarda ardooyinka mulkigooda yucadibu ilaahay waa cadaabaa man yashaau cidow doono wayakfiru ilaahay waa u dhaafaa liman yashaau cidow doonana ilaahay waa u dhaafaa wallaahu ilaahayna calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun mid awooda weeyaan alqaadir calaa kulli shay weeyaan ilaahayna wax cajzi gelinaya haba yaraatee ma jiraan waxaa la tilmaamay qolo mulxidiin ah oo shareecadana yaqaan diintana intaa bushiyo ka hor yimaada baa waxay bushiyeen maxaa qofka gacanta loo goynaya ma xoola yaroo uu qaatay baa gacan lagu goynaya ma abaal ma ciqaab kale la mariyo waxaa ka mid ahay hadallada ay tiriyeen yadun bikhamsi mi'iina asjadin hudiyat gacan shan boqol oo diinaar yaa shan boqol diyadeedu ahayd markii gacanta la gooyey geela macnaha lacagta geeli lacagtaasi u dhigmi lahayd shan boqol famaa baalaha qudicat fii rubuci diinaar waa maxay xaalkeedo rubuci diinaar diinaar afar meelood loo dhigay meeshii maxaa loogu goynayaa markii kaleoo si kale loo gooyaba shan boqol oo dahabaa la bixin lahaay ilaa waxa weeye waxaa la xaray rubucu diinaar hadday gaaraan halkaasaa goyntu ka bilaabanaysa waxay dhaheen bal arrintan waa waayaabanah maa lanaa ila sukuutu lo inaan iska aamusno maa wax kalena ma hayno diintay rabaa inay bushiyaan iyo waan nacuuda bimawlaana min annaari ilaahay inaan naar ka magangalno laakiin waxaan wax macquula maahaba iyagu leeyihi culimmada qaarkeed baa waxay ugu jawaabeen cizu lamaanati aklaaha ammaanada sharafteeda baa qaali gacanta ka dhigay gacantu markay gacan aan wax qaadqaad aqoon tahay ee sharaf leedahay waa qaali ciddii taabatoo jadhoo xumaysa xoolaha badan baa laga qaadaya wa arkhasaha waxaa rakiis ka dhigay gacantii qaaliga ahayd dullu khiyaana khayaanada dulligeeda iyo waxaridda fafham warfahan xikmat albaari allaha baariga xikmadiisa faham garan mayside waxaanu yidhi lamaa kaanat amiinatan gacantu markay aamin noqotay kaanat hamiinatan qaali bay noqotay falamaa khaanat haanat markay khayaantayna waa ihaanowday hadalkaas buu ku yidhi waxaa noo haray gaalooyinka iyo reer galbeedyada iyo waxaasaa islaamnimada waxay ku ceebeeyaan maxaa gacanta dadka loo jarjaraya dad diinta sheeganayo waxaa ku waafaqayn waa iska jiraan waxay dhaheen gaan maanta gacan la gooyaa laa taliiqu bimujtamacin mutaxadar bulsho xadaari ah ee horumar leh gacan googoyn maanta maba dhici kardha waxaaba ku filan qofka jeelka in la dhigay hadduu xaday sidaasay ku doodeen arrintaasi waa waa arrin aan ka imaanin caqli saliima maxaa yeelay waxaa dhacday iyagu hadda gaalooyinku markay jeelalka tuugta dhigeen jeelashii waa buuxsameen jeelkaanu wuxuu qofku ku haystaa noloshiisii iyo xuquuqdiisii mar allaale markuu soo baxana bartiibu wuxuu ka bilaabayaa tuugnimadii waxaana la rabay qofkan markii la ciqaabay tuugnimadu inay halkaa ku hadho dib dambe aysan dhibaato u dhicin nabad la helo wuxuu yidhi jeelashu waxay la ciirciirayaan qudaacu dariiq iyo mujrimiin iyo faldembiyeed layaal kuwa ah la yimid markay saa u soo baxaanna bartii bay meesha ka miisayaan jeelun keliya ka baqaya jeelka muxuu ka helayaa cunno dhar cabitaan wixii buu ku haystaa arrintaasna waxaa u ogol qaanuunka wadciga ah ee dastuuriga ah ee dawladda u taal baa u ogol in qoftaa maxaabiista qaabkaa loola dhaqmo isagoo wuxuu imaanayaa sharkii iyo dhibaatadii laga keenay usii kusii dhiiranaan badan waana waxa maalin kasta la maqlayo inay dhacayaan bini aadamka caqligiisu waa wax gaaban daawada taamka ma gaari karo daawada taamka ilahay baa inoo soo dejiyey oo waa maxay qofkaa markii sidaa lagu sameeyo bes halkaas arrinta ku ekaanaysaa diintu maxay samaysay sharkan iyo dhibaatadan oo dhan xididkii u hoosayey bay soo rujinaysaa geedka haddii xididkii la rujiyo mar dambe ma baxayo dhibtaan hal mar haddii saan loola tacaamulo dib dambe loo samayn maayo khalaas wuxuu yidhi wayadun waaxidatun hal gacan oo tuqdacu la gooyey baa kaafiyatun ku filan liradci lmujrimiin dembiilayaashu inay ka joogsadaan dembi inay sameeyaan ilaa waxay ogyihiin waxa yaalla qodobka xukunka yaal bay garanayaan markaas ka istaagayaan maantoo dhan laakiin haddii la jirdilo haddii la ciqaabo haddii xoolo lagu xukumo dul saara waxaasoo dhan tuganimadii iyo balaayadii ku joogsan mayso hadda xaramaynka oo kale waxa weeye waxaa la ogyahay tuuga sida loola dhaqmayo iyo bes qof kasta alaabtiisa halkaa bannaankaa iska taal waa laga yaaba inuu ka tago bes nabadgelya ugu imaanaya daahu saa ku dhahaya hadduu rabo albaab yaroo muraayado saa in yar dhahaya bes teendha yarow saa u saaraya bacbu saa u saaraya waa tukanayaa wuu soo noqonaya dambuu soo qabsanaya bartiba ugu imaanaya nebiguna muxuu yidhi calayhi salaatu salaam haddii faadimo bintu maxamed gabadhayda faadimo bintu rasuul faadimo bintu maxamed hadday waxaadi lahayd gacantaan goyni maba xadaysay waa siyeedade marka horta arrintu waa sidaas weeyaan waxaa hanuunku ku jiraa wanaaggu ku jiraa haddii diinta axkaamteeda lagu dhaqmo daawo rasmiyaa la gaaraya ummadoo dhan baa kala badbaadaysa wey wallahu subxaana wa tacaala aclam sawaab